weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan magaalada washington haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed colaad ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaad walba habeenka axadda ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa burburkii ay ka dhaxashay colaaddii sokeeye iyo qaranjabkii dalka soo maray astaamaha nabadda sida ganacsiga bulaalaya dibudhiska waddooyinka isdhexgalka bulshada iyo waxyaabo magaalada lagu yaqaanay berisamaadkii ayaa mar kale soo muuqanaya bilihii u dambeeyey waxaa magaalada ku soo badanayay ciidamada ilaalinta deegaanka xamar oo dad badani ay u yaqaanaan munishiibiyo oo howshoodu ay tahay ilaalinta bii'ada ka warqabka caafimaadka goobaha lagu kariyo cuntooyinka ee baqaayadaha iyo hoteelada la socodka goobaha kawaanada iyo qaadista canshuuraadka beriga haddaba barnaamijkeenna martida mikrofanka ayaan ku eegaynaa ciidamadaasi waxaana marti ku ah taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka xamar cabdinaasir maxamuud indhaqarshe taliya ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofanka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga aad iyo aad baad mahadsantihiin waan ku dhawaay bal marka ugu horeysa dad badan baa laga yaabaa haddii ay maqlaan ciidamada ilaalada deegaanka xamar taariikh ahaan iyo kaalinta ay kaga jiraan ciidamada soomaaliyana laga yaaba inay wax badan ka ogeen haddaad bal noo sharaxdo ciidankan
ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taariikhdii hore waxaa la dhihi jiray siijil orobano siijil orobano waxay ahayd waqtiga talyaaniga gumaysigii markuu jiray ciidan iyagu ay leeyihiin oo ka tirsan jooga gobolka banaadir waktigii daaqiliyada markii xornimada la qaada rabay ayaa nin talyaan hoteelaha xukumi jira laga wareejiyey waxaa loo dhiiba nin la dhihi jiray haddaba loololeeya xogay gudoomiyaha bisha casar soomaaliyeed aan ku ogaan layidhaha jenaraal cabdinuur yuusuf waa gartay jenaraal cabdinuur yuusuf jenaraal cabdinuur yuusuf waxaa ka bedelay in la yidhaahdo cali xirsi maxamuud sideetankii ayaa sharcigii la bedelay iyo nidaamkii waxaa loo bixiyey ciidanka ilaalinta deegaanka xamar meeshii laga dhihi jira sijil orobano maleshiibiya wixii markii hore la dhihi jira waxaa loo bixiya dowladda hoose ee muqdisho guud ahaan sharcigaa loo sameeye la yidhaahdo korontalada biis oo uu sameeyey gudoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida markaa jiray in la yidhahdo maxamuud casif casayid maxamuud casif la yidhaahdo sharcigaas wuxuu sheegayaa in ciidankaani ay yihiin ciidan gobol haddana ay yihiin ciidan dekereetada taliyahooda iyo taliya xubeenkooda madaxweynuhu xeer madaxweyne lagu soo magacaabayo waa gartay waa xukumi jiray markaa nin layihaa daahir siyaad weriye oo la dilay markii dambe ciidanku saas ayuu usoo barbaaray ilaa ciidan xoog badan oo noqdo oo gobolka banaadir aada iyo aad uga dhex muuqda oo bulshada ay aada u taqaano marka howlaha u qaban jiray maxaa ka mid ahaa marka oo bulshada ay ku taqiinay howlaha u qaban jiray waxaa kamid a wuxuu ka koobaya ciidanku toban qaybood iyo taliska guud oo ah taliyaha iyo taliya xubeenka tobankaasi qaybood waxay yihiin qaybta caafimaadka oo ka shaqeeya waxaa la yidhaha secretishinka magaalada ganacsiga iyo farmashiyaasha iyo wax walba oo muxuahay ku saabsan ganacsi caafimaadkooda kontaroola qof aan caafimaadkana caafimaad lahayn aanu shaqayn karin uusan ka shaqayn karin magaalada muqdisho caafimaadkoo dhan ayay jeegaray jireen wax kasta oo caafimaadka ku saabsan hadday warsho tahay hadday hoteel tahay hadday farmash tahay hadday raashin daxa tahay waxaasay kontarooli jireen waxaa la yidhaha qaybta caafimaadka ciidanka ilaalin deegaanka xamar waxaa la waxaa jira qayb kaloo la yidhahda qaybta nabad nabadgelyada iyo adaabta qaybtaasu dalcaday ahayd waxay la shaqayn jirtay nabad sugidda iyo booliska waxaa iyada u gaar ahaa sida dadka dhaqan xumada samaynaya dadka sida xubin libista dadka tuugada ah dadka mxu ka shaqeeya waxyaabaha muqaabalaadka ah dadka qaabka daroor dhaqanka xun oo dhalay ay kontarooli jireen ciidankaasi ciidan aada u awood badan oo laga baqo oo ahaa oo xagga amnigana kala shaqeeya nabad sugidda iyo booliska waxaa jira qayb la yidhaahdo qaybta baadiqabadka ama gowraca qaadita baadiqabadka marka la yidhaha magaalada ayay waxay ka shaqeeyaan wax allaala wixii xayawaana ee magaalada dhex jooga ee aan cidu haysan ayay ururinayaan iyo kawaanada magaalada wixii lagu yani ayay kontaroolaan nadaafada qayb kamida waay ayaguna xoolaha kusaa dunyada qaybta dunyada la yidhahdaa waxaa jirta qaybta canshuuraha oo ayaguna dakhliga magaalada yani ka shaqeeya kontaroola suuqyaday bixi jireen kaabamaqaataa jiri jireen hadda agaasimay yeeratay suuqyaday bixin jireen waxay samayn jireen miisaankay kontarool jireen suuqa waxay kontarool jireen raashinka badeecadiisa waxay kontarool jireen wax kasta ee suuqaas ku saabsan oo ganacsi ku saabsan ama dhul ha noqoto ama cunto ha noqoto ama waxa la noqotay shaqo ku lahaayeen waxaa jira qayb la dhihi jiray qaybta magaalada laakiin hadda badatay oo loo bixiyey afar qaybood noqday sida qaybta galbeed qaybta batadaha qaybta weliyo cadde iyo qaybta bari ciidankaas waxay ka shaqeeyaan afartaas qaybood magaalada sida booliiska iyo nabad sugidda ay afar qaybood magaalada leeyihiin afar qaybood leeyihiin waxay ka shaqeeyaan dhismaha amarada dhulka dowladdu ay leedahay waxa uduga magaalada uu amar ka bixiyo dhulka dowladdu ay leedahay ilaalintiisa dhismaha controolka muxuu ahayte shatuurda wax kasta ee ku saabsan nidaamdarada magaalada iyo wixii uduga magaaladu amar ka bixiyo ayay iyaguna ku shaqa leeyihiin guri aanay ayagu ogeyn lama dhisi karo ama aan fasax dhisma haysan dhul aanay iyagu ogeyn lama bixi karo oo dowladdu ay leedahay ayagaa joogaya wax kasta ayaa noocaas ayay ka shaqeeyaan waa gartay waxaa la aasaas hadda mid kalmeeya qaybta daqliyada kala duwan oo ayaguna ka shaqeeya eeraboorka dekada kontaroolada b l-ka canshuuraha ka qaada ayaguna qaybta daqliyada kala duwan la yidhaahdo marka ciidanku wuxuu ka kooban yahay toban tobankaas qaybood
waa gartay hawshay hayaan waa hawl aada muhiim ugu ah bulshada marka la fiiriyo waxyaabaha aada soo xustay oo dhan laakiin waxaa jira ciidamada noocan oo kale ah waxaa lagu yaqiinay haddaanan qaldanayn in ay ahaayeen ciidamo aan hubaysnayn oo ama budad wata ama katiinadii qofka lagu xirayay wata iyo teestarihii askarinimada maanta wadanka soomaaliya halis baa ka jirta oo dad ciidamada laga yaaba inay cadow ku yihiin oo gaarsanayaa jira ma ka fekerteen ammaanka ciidamada wax ma ka bedesheen qorshihii hore ee ahaa in ciidamada aan aanay hub ku dhex qaadan magaalada
horta marka la yidhahdo waktiga jiraahi dhib badan ayuu soo kordhiyey ciidanka la yidhahdo nabadjegida soomaaliyeed may hubaysnaa jirin haddana qayb xoog badan hubaysan uu leeyahay duruufta ayaa keentay ciidanka asliibta soomaaliyeed xabsiyada unbau ku ekaa jiray wadooyinka iyo amni wax kala sugi jirin xabsiyadaas unbau laga jira dhaqangelinta dhaqan celin jira maxaabiistaas haddana amnigii buu qaybta qaadanayaa waxaa keenay waxaa jira wax duruuftu keentay ayaa jira ayagoo itiin hadda aada ugu hubaysna laakiin wax u waa haystaan ayagoo saasoo duruufaad kudhex jira ayay ku shaqeeyaan ayagoo ciidan dagaalmo ahan dadka lama dagaalaan laakiin waxay ka shaqeeyaan wanaagga magaalada ammaankana qayb bay kuleeyihiin wax kasta ee arrimaha bulshada ka mid a ayay ka shaqeeyaan waa gartay marka dhowr iyo labaatan sannadood kadib waxaad leedahay ciidamada minishibyada ama ilaalinta deegaanka xamar oo qoryo wata oo ilaalinaya caafimaadka iyo biyo-ada iyo canshuurtana qaadaya ayaa lagu arkayaa suuqyada magaalada muqdisho iyo bulshada dhexeeda waa lagu qasban yahay cid kasta ee meel ka shaqeynaysa ciidan inasma sheegataa inay hub qaadato waxay heli karaan saa ogtahay dadki shacabka ayaa hadda hub wata oo waardiye wato oo tigisa ciidan wata oo hubaysano baabuurta u saaran yihiin isiil anagu anagoo shaqadaas hadda hub qaadan lahayn ayaan waxaan diyaar unahay inaan bulshada u shaqayno wax kasta ee dhibaataha nagala soo gudboonaadana aan dhabarka u dhigano maadaama dadka uu yahay dadkeennii inaan adeegyadii ay nooga baahnahayeen aan ka shaqaynana aan diyaar unahay inkastoo aad ii sheegtay madaxweynaha uu dekreeto kusoo magacaabay haddana dabcan ciidamadu meel bay ka amar qaataan ma booliskay ka amar qaataan mise maamulka gobolka booliska gobolka shaqo kuma lahaan booliska taliyahoodana dekreeta lagu magacaabo kuwan taliyahoodana dekreeta lagu magacaabaa laakiin ayagu waxay hoos tagaan duqa magaalada ayay la shaqeeyaan ama meeltiisay ku shaqeeyaan inta badan maayarka magaalada waa gartay waxaad ii xustay oo hadalkaaga ku jirtay in canshuuraad qaadistooda ay bilaabeen ciidankan inta badan marka laga hadlayo canshuuraadka dowladda ama daqliga gudaha ka soo xarooda waxaa laga hadlaa un dekada iyo eraboorka iyo wixii la halmaala dowladda soomaaliya hawsha ciidamadiinu ay hayaan waa hawl ka mida howlaha dowladda oo ciidankiibaa bilaabay inay canshuuraad ka qaadaan suuqyada iyo goobaha ganacsiga ee magaalada ciidankani canshuuraha ayuu ururiyaa kontaroladuu joogaa suuqyaduu joogaa meel kasta ee canshuur laga qaado ee gobolka banaadir kamid a ayay ku sugan yihiin qaybta canshuuraha ama qaybta daqliyada kala duwan labaduba ay ku sugan yihiin daqliyadii ayayna soo ururiyaan dowladdu ay lahayd ama gobolka banaadir dowladda hoose saad og tahay waxaa la yidhahdaa dowladda hoose waa dowlad hoose oo aada u mug weyn oo ka weyn toban wasaaradood ka tayo badan kana tiro badan waa todobaiyo toban degmo todobaiyo tobankaas degmo way ka shaqeeyaan canshuurihiina way ka qaadaan meel kastoo kamidana way joogaan deegaanka xamal ayagoo u adeegaya bulshadooda fulinayana fulinayana amarka fulinayana afar amarka duqa magaalada iyo iyo iyo gaar ahaan iyo kan dowladda dhexe madaxweynaha maadaama ay toos u hoos tagaan duqa magaalada uu madaxweynaha hoos toos u hoos tago oon cid kale aanay u dhexay dhowr labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay mudane waxaa jiray in soomaaliya ay wax badan ka burbureen kala dambeyntii amarkiina ay burbureen ciidamadan hadda waxay ka shaqeynayaan sidaad ii sheegtay fayadhowrka iyo caafimaadka iyo degaanka iyo nadaafadda dabcan dadka laga yaaba inay waxyaabaha oo dhan ku xadgudbayaanna qaar hubaysan baa ku jira oo weli hubkii ummadda lagama wada qaadin awood intee leeg ayay u leeyihiin inay fuliyaan amarada ama ama ay soo qabtaan ciddii ku xadgudbaysa nadaafadda magaalada ama caafimaadka bulshada horta saad og tahay ciidanku dadka hadda magaalada muqdisho ku nool waa dad u baahan dowladnimo dhibaato u baahan sameeya dowladnimada aaday u baahan yihiin waana la shaqeeyaan cid amarka la siiyo diidana ma jirto dhismaha waa goosanayaan fasax dhismaha waa soo dooranayaan canshuurta way dhiibayaan caafimaadka qoladii loogu tagay muxuu ahayto dadka wasaqda iyo yani carbajka waqtiyo meelaha xun waa lagu ganaahaa diyaar bay u yihiin wax walba dadku waxay u jadaban yihiin boqolkiiba sagaashan dowladnimo ayay rabaan waana ay la shaqeeyaan ciidanka ilaalinta deegaanka xamar maadaama uu u adeegayo bulshada oo uu ka shaqaynayo wixii bulshada dan u ahaa ku nool magaalada muqdisho oo san iyo shan sana aan dowlad nidaam la xoog la-aan aysan arag marka shaqo badan bay qabtaan dadkuna inta badan diyaar bay u yihiin in ay garab siiyaan hadda waxaa la aasaasay rabnaa qaybta lagi oo xoogaa dib u dhaca inta kale hadda waa hawl gashay qaybta adaabta iyo nabadgelyada qaybta la yidhaahdo oo dhaqan xumada iyo dadka yani sida xun u dhaqma iyo dadka waxyaabaha dhaqanka xun oo dhan la dagaalamta shaqada hadda booliiska ahaa ilaa xad ayagana waxaa la laftooda booliisya boonkastuma la dhahaa waxay leeyihiin hawshaas ayagaa iskale booliiskuna kolley hadda asagaa usii hayo waan ku caawi doonayna ayadana hadda dib u asaasaynaa wax kasta oo hadda loo baahan yahan hadda aanu samaynaynaa annaga waxaa ilaahay mahadiisa ciidankaani hadda duqa magaalada ahna gobernatoraha waa nin sarkaal oo generaala ciidankuna waa ciidan ciidankuna waa waa baarashiisii asaga ayaa laga rabaa inuu dibhadayn ku sameeyo waana uu ballan qaaday inuu dibhadayn ku sameynayo ciidankaasi awoodiisii iyo dabdibadii kartidiisii oo lahaa jiray gobolka baanjir nooc kasta ay tahay waxuga qaban jiray inuu ka qabto uu ballan qaadiye waana uu samaynayaa anaguna diyaar baan u nahay inaan ufadeena ku caawino oo ciidankii ku dhisno wa waa gartay ugu dambeyntii dabcan marka la maqlo ciidamo manishiibiya magaalada muqdisho ka howlgala oo shaqo qabanaya dad badan oo wadanka mar hore ay ugu dambeysay waxaa kusoo dhacaya in nabad iyo rajo ay soo iftiimayso adigu waxaad joogtaa magaaladii ma kuu muuqataa rajo ah in soomaaliya ay nabad ku soo noqonayso oo dowladnimadii soo noqonayso weliba wakti dhow aada iyo aad ayaan anigu ugu rajo weynahay dadka soomaalida way daaleen anigu saadogta hadda meesha adigu degantahay hadda aad ka hadlaysan deganahay waxaana dalka ugu soo noqday dalkayga iyo dadkayga ummadda ummad badan oo ilamadooda way jiraan dadka dalka joogana waxay diyaar u yihiin in ay dalkooda samaystaan wax walba ay sameeyaan hadda waxaa la yidhaha waxaa socda mashruuc la yidhaha dalkaaga dhiso hadda duqa magaalada maanta wuxuu dhagax dhigay wada isku xirta taleex taleex meesha la yidhahdo ilaa maka almukaramo beri dambe waxuu dhigaya hadaalayidhaha jidka wadnaha aada u dheer qarbuunka in isku xira meel la yidhaha sanca marka waxaana dhisaya dadka ayaa dhisaya dalkaaga dhiso dadku wuxuu diyaar u yahay in ay dalkooda dhistaan nabad ku noolaadaan dowladnimo helaan waana haystaan ay sii adkaystaan ku shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda ayay boqolkiiba sagaashan iyo shan diyaar u yihiin inta andaale kolay bilaamin lagama waayo qof qaldan laakiin waxay diyaar u yihiin dalka ay ka shaqeeyaan waana lagu shaqayn karaa dalka waana aada iyo aad ayuuna u wanaagsan yahay kolay dhibaata waa iska dhici kartaa meel walba ka dhacdaa oo adduunka kamida annaga hadda adduunka waxay loo haytaa dal baa ba-ayo balaaya ka dhacday laakiin ma aanihin dal balaaya ka dhacday dal aada u fiican baan nahay aada iyo aada ayay u wanaagsan tahay rajadu aada bay u fiican tahay dadkuna dowladnimo ayay aada u jecel yihiin iyo kala dambeynta inta inay helaan dadkii hore u yaqaanana waa yaqaanaan inta kalena markii ama looga sheekeeyo ama ay ka arkaan kaydka tiibiyada ay ka fiirsadaan way iska oynayaan dhalinyarada aqoonyahanada u badan waxay leeyihin waxaan lasiinaan kusoo gaarnimayna hadda ilaa idinkiga inaan helaan rajeynayna marka dadku diyaar waxay u yihiin in ay wax walba yani horumar ah ama dowladnimo ah ama dawladda ay ka qayb qaataan aad iyo aad baad u mahadsan tahay taliya waa kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaaga barnaamijka martida microfonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aada iyo aad aad u mahadsan tihiin aniguna waa idinka mahad celinayaa sidaad iila soo xiriirteen si aan ugu balballaariyo dadka soomaaliyeed dalkii dibadda joog dalkii dibaddii toba jooga in magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya intiisa badan ay wax walba ay diyaareeyeen sida loogu kala gayn yihiin aad waa mahadsantiin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofonka oo uu toddobaadkan marti ku ahaa taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka xamar cabdinaasir maxamuud indhaqarshe intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkii martida mikrofoonka ayaan intaasi ku dhaafaynaa sidaad maqlayseenba maxamed colaad xasan ayaa inala socodsiinaya